جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka gado iyo shabeellada hoose in ka badan siddeetan ruux ayaa ku dhintay dalka nigeria kadib markii booyad shidaal ay ku qaraxday bartamaha dalkaas dab xoog leh ayaa ka kacay kaymaha deegaan ka tirsan gobolka oramiya ee dalka itoobiya bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in murtad gurguurta oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya uu iibsaday badda soomaaliya wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diyo dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada hiiraan
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa habeen talaada taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka gado iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku yaala gudaha degmada beledxaw inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada jannaale ee shabeellada hoose in ka badan siddeetan ruux ayaa ku dhintay dalka nigeria kadib markii booyad shidaal ay ku qaraxday bartamaha dalkaas warbixintan waxaa inoo hayay cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya dalka nigeria ayaa sheegaya in ugu yaraan siddeetan iyo lix qof ay ku dhinteen qarax ka dhashay booyadda shidaal islamarkaana ay ku dhaawacmeen tobnaan qof oo kale sida ay shaacisay hay-adda gurmadka degdega ah ee dalkaasi booyaddan xamuulka ah oo wararku ay sheegayaan inay sideeya shidaal gaarayaan lixdan kun oo litir ayaa qaraxday kadib markii sabtidii ay ku guddoontay isgooska diko ee jidka xiriirya caasimadda abuujah iyo magaalada waqooyiga ku taalla ee kaduuna ilwareedyo ayaa sheegaya in khasaarahan baaxadda leh uu ka dhashay kadib markii dad kusoo xumay iskuna dayay inay shidaalka ka wareejiyaan booyadda rogmaday uu dab qabsaday kaas oo geesta kalena burburiyey shan iyo toban dukaan sida ay sheegeen maamulka gurmudka degdega ah ee dalkaasi la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda nabadgelyada wadooyinka ee dowladda nigeria ayaa isna sheegay in dadku ay ku yaaceen booyadda si ay usoo qaataan batroolka daatay kadib markii uu rogmaday baabuurka xuseen ciise oo ka tirsan hay-adda maareynta degdega ah ee waddanka nigeria ayaa u sheegay society press in shan iyo konton qof oo dheeraad ah ay ku dhaawacmeen kuwaas oo lagu daweynayo saddex isbitaal oo kala duwan oo ku yaala gudaha waddanka bishii oktoobar ee labada kun afar iyo labaatan in ka badan boqol iyo toddobaatan qof ayaa ku dhintay shilkan la mid ah oo ka dhacay gobolka jigawa ee waqooyiga nigeria iyadoo shiralka noocan oo kale ah ay wax caadiya ka noqdeen nigeria oo ah dalka ugu badan ee soo saara shidaalka afrika qiimaha shidaalka nigeria ayaa kor u kacay in ka badan afar boqol boqolkiiba tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi murtadka bolo tinubu uu meesha ka saaray kabka tobanaan sano jirsaday markii uu xafiiska yimid may labada kun saddex iyo labaatan taasoo keentay in dad badan ay naftooda halis geliyaan si ay shidaal uga helaan booyadaha shidaalka ee shiralka gala
mahadsanid caliyare dab xoog leh ayaa ka kacay kaymaha deegaan ka tirsan gobolka oramiya ee dalka itoobiya sida warkan uu ku haya yaasir maxamed dab xooggan ayaa ka kacay kaymo ku yaala degmada wando ee galbeedka arsi ee gobolka oramiya ee dalka itoobiya sida ay warisay warbaahinta dalkaasi saraakiil ka tirsan gobolka ayaa xaqiijiyey in dabka oo bilowday makhribadii maalintii sabtiga uu burbur xooggan u geystay deegaano buuraley ah oo muhiim ah isagoona u sii faafaya si xawli ah mid ka mid ah meelaha uu sida weyn u saameeyey oo lagu magacaabo guuto alema kabele oo ay ku jirto buurta abaro sida ay baraha bulshada soo dhigtay waaxda isgaarsiinta dowladda itoobiya ayaa muujinaya dabka oo baabiinaya qaybo badan oo ka mid ah kaymaha deegaanadaasi dadaallo lagu daminayo dabkaasi ayay mas-uuliyiinta gobolladaasi sheegayaan iyagoona cabsi weyn ka qaba inuu ku faafo magaalooyin ka tirsan gobolkaasi mas-uuliyiinta deegaanadaas ayaa dadweynaha ugu baaqay inay ka fogaadaan meelaha uu soo gaari karo dabka iyagoona dadka gobolladaasi ka codsaday inay gacan ka geystaan deminta dabka sida ay qoreen jaraa'idada ku hadla afka oramada weli lama oga waxa kiciyey ama sababay dabkan baaxadda leh ee burburiyey qaybo badan oo ka mid ah kaymaha gobolka oromada isagoona hadda laga cabsi qabo inuu ku faafo magaalooyin hor leh mahadsanid yaasir bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo diyaariyey
نرتد وراء أو تحملنا همما ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada galhareeri ayaa daawaday isdaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib iyadoona ay soo xaadireen fagaaraha degmada galhareeri boqolaal ka mid a bulshada ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud daawashada filimka ayaa timid kadib markii maamulka islaamiga ee degmada galhareeri uu ku wargeliyey dadka muslimiinta in la daawan doono filimkii mucaskarka ahaa ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ay ka soo muuqdeen abwaano iyo culmaa udiin si weyn looga yaqaano wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya bulshadii daawatay filimka ayaa waxay inooga warbixiyeen isdaarkii ay daawadeen sidoo kalena waxay fariin ay u direen madaxa kooxda riddada xasan gurguurte xasan oo gurguurtoo haddaa gaalagacal mooday xasan oo gurguurtoo haddaad diintaaa diiday xasan oo gurguurtoo haddaad boolo xooftaysay xasan oo gurguurtoo haddaad been afuufayso xasan oo gurguurtoo dagaal diinta lagu diiday oo gaala kuu soo dirtaa daawo moodaaye maxaa dhaaratoo dheeftoo tuugsi kuu keenay dil iyo halaag aan ahayn gowracsi dheere maxaa bis dagaal ugu qabto ooin booraysa khaniimada haddaa taabto oo gaalka noo keenay hoobiyaha dhashiikaha dhiin taabinoo dheere allaa noo gargaaray gurguurtoo maxaa kula gudboonaaday baddeennan haddaa iibsatood gaalo ugu deeqday bilaahaan ku dhaartay middaas kuma badbaadaysid
waxaana aad iyo aad waxyaabaha aan ugu bognay ka mid ah rag aan arki jirnay oon waxaa weeye fiirsan jirnay iyagoo ka hadlaya dhulka dimuquraadiyadda iyo waxaa weeye kufriga lagu maamulo oo reedahooda waxaa weye markay gabi tagaan dadku sacbinayaan ayaan caawa waxaan daawannay iyagoo waxaa weeye gacanta ku haysta raayada tawxiidka karaamo iyo waxaa weye cizi badanna uu ka muuqdo maasha allaah odayaal ayaan ka aragnay meesha rag ah oo garguduud ah oo ummadda muslimiinta dayasho u ah runtii waxaa weeye iyagoo dad waayeello ah haddana waxaa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala amarkiisa qaatay oo dabakhaya waxaa waaye aayadda alle subxaana wa tacaala waacidduu lahum masadactum min quwa mujaahidiinta duulaankii iyo diriirta laasime wareeddaa inkayga rabsadee gaalka dilahaay dhammaan way dadaaleen ilaaha u dembidhaaf inta duulsideenoo haq wada daaqadda u fur dadkeennaan lalaynaha allow diinka u kacaan dibidaha shisheeyaha allow dacarna loo saara dalkeenna ahoodane allow uuna deeqaa webiyaal durduryaa allow malabka noo daade webiyaal durdur ahaayey allow malabka noo daade dunidaba dhammaanteed allow diinku gaaraa dunidaba dhammaanteed allow diinku gaaraa magacaawa waxaan ku daawanay filinkii qaymaha badnaay annagoo joogna degmada galhareeri gobolka galguduud waxaan joogaa magaalada galhareeri waxaan caawa halkan ku daawanay filin aad iyo aad u qiimo badan filinkaasi oo ku saabsanaa mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf filinka waxaa ka soo muuqanayay abwaano iyo culamo ayaa ka soo muuqanayay iyo mujaahidiin badan kaasay ka soo muuqdeen rijaal mujaahidiina u diyaarsan cadowga allah inay gowrac mariyaan kaasoo soo jiitay in badan oo muslimiinta ka mida quluubtooda soo jiitay halka uu cadowgana caro gelinayo rijaasha ka soo muuqdeen mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf waxaan leenahay walaalaheen ayaa tihiin abwaaynadii halkaas ka soo muuqday waxaan leeyahay waa idin salaamaynaa waadna mahadsantihiin halkiina ka sii wada annagana waa idin garab taaganahay hil iyo hoo garguurtana waxaan leenahay caradaada ku dhimo gurgurta waxaa leeyahay gurgurto gobolkaadi dhacay xageed gal rabtaa gaala way kaa guurteen inta xageed gal rabtaa fagaarahan degmada galhareeri ayaa alaaba lagu daawada aflaanta ay soo saarto mu'asasada alkataim garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna soo bandhigaan khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyo furimaha dagaalka mahadsanid cabdiraxiin siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in murtad gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada soomaaliya uu iibsaday badda soomaaliya cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan gurguurte ninkan oo horay ula soo shaqeeyey murtad farmaajo islamarkaana hadda aad ugu dhow murtad shariif sheekh axmed ayaa sheegay in xasan gurguurte uu iibsaday badda soomaaliya wuxuu sheegay in xasan gurguurte uu raalli ka ahaa qaadashada badda soomaaliya isagoo xusay inuu yahay dabadhilif u shaqeeya dowladda itoobiya wuxuu tusaale u soo qaatay ficillo uu horay ugu kacay gurguurte oo ay ka mid yihiin u aqoonsashada soomaali galbeed dhul itoobiya ay leedahay maruu arrimahaasi ka hadlayay siyaasigan murtadka ah waxa uu yidhi xasan baa marw hallaa wuxuu yidhi itoobiya ma diidanine jidkii soo marteen diidanna haddana siday ku dhammaatay oo xasan itoobiya ma diidanin anigu waana ogaa markii hore laba kun labaiyo tobankii nimankan markay yimideen tiimkan hadda meesha jooga madaxtooyada itoobiyaanka warqaday u qoreen cad oo saxiixana yirahdeen wax hartiin kusoo qorta laakiin yani nala shaqeeya tigreegi berigaas meesha jooga taasoo keentay nin gabra la yiraha in loosoo magacaabo oo saad og tahay halkan gabra ka ahaa yani dowladaha dowlad goboleedyada iyo waxa dhan dhismahooda iyo tan federaalka iyo berigaasna markay yimaadeen gabra la maamulaya wax iyaguna manxuro etoobiya xuro ka amahayn wixii waxay kusoo dhammaadeen waa tanaasulnay sida wasiirka arrimaha dibadda aan qoraal uu soo dhigay arkaya annagaa tanaasulnay dabcan wixii laysku haysta badda ay ahaayeen wax kale meel isku haysan hadda xilligan etoobiya waa ninkii jigjiga tegey ee yiri dagaalkii seven seven khalad uu ahaa wixii ku dhintana soomaaliya ku gardaray waa kii cabdi ilay la dhaanteynay waa kii nimanka xaqudirarka ah ee yacni u dagaalamayay xaquuqdooda ee ogaadeynaya ku yiri waa argagixiso ee ubba iyo wax ku sheegay waa duuban tahay anigu waxaan dhahaya maaha marka xasan iyo etoobiya maamulka etoobiya ka jira weligoodba wax colaadu kama dhexayn kadib heshiiskii ankara ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay turkiga siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya iyaga oo si cad u sheegay in murtadkaasi uu iibsaday badda soomaaliya ugu dambeyntiina wilaayada hiiraan ayaa diyad dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada hiiraan warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaat munaasabadan oo ka dhacday deegaanka buuco oo ah deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxay wilaayada diyadhiignoolah u kala qaaday beelaha makaane iyo baadicadde oo ka mid ah beelaha dega wilaayada diyadan dhiignoolka ayaa waxaa la gadoomiyey jifada afgaab oo ka tirsan beesha baadicadde oo wiil ka dhashay dhaawac loogu geystay magaalada beledweyne taasoo u geystay nin ka dhashay beesha makaane odayaasha iyo waalidiinta labada beel oo goobta munaasabadda ku kala wareegay diyada dhiignoolka ah ayaa goobta ka hadlay magacayga nabadoon cabdirashiid cumar cali aana nabadoonnada cismaha adeer waxaan halkan ka caddaynayaa in diyo walaalihan reer baadicadda beesha afgaab aan ka galnay dareexo la keenay kitaabka ilaahay lagu xukumay shan iyo toban halaad oo geel ah la qiimeeyey siddeed kun sagaal boqol labaatan iyo shan kun iyo afar boqol meelaan iibnay kun iyo siddeed boqolna hadda waa gabagabadii maantaan joognaa waxaanu jecelnahay ilahay hadduu yirahdo inaan iska wareejino walaalkeena afgaab aan ku wareejino maxamed deeqa la yirahda ninka dhibka loo geystay waana ku mahadsantahay walaaya islaamiga xoolahaas aynu kala wareejisay lianno hadda hadda maanta kitaabka ilahay aysan ahayn dhib iyo fasahaad iyo dhibaataa dhici lahayd waan ku mahadsan yihiin shareecada islaamka sirgelinteeda allaha kitaabka ilahay kor nooga dhigo waan ku faraxsannahay aad ayaan u eedisanahay annagoo ah beesha baadacadda kana ah beesha afgaab walaalaha makano oo kasii ah nimanka la yiraha cismaan adeer annagoo diyo dhiignool aan dhex martay shan iyo toban halaad ah doorar badan waa la bixiyey doorkii ugu dambeeyey ayaan rabnaa maanta inaan kala wareegno insha allahu wilaayada islaamka noo kala qaaday kutubka ilaahay oo shareecadahana noogula xugmiyey kutubka kor allah ka dhiga shan iyo toban halaad oo geela qaybtii ugu dambeysay berigaan la wareegay waa ka haystaa maxkamadaha shareecada islaamka ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa shareecada islaamka ku kala saara beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu